Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ka daahfurtay la tashiga degmooyinka ee qorshaha isbeddelka Galmudug labada kun lix iyo labaatanka ilaa iyo soddonka. Waxaa ka qayb galay xubno ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada Gaalkacyo ee Galmudug. Duqa magaalada Gaalkacyo, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa ka hadlay in kulankan uu bulshada siinayo fursad ay ku dhiibtaan codkooda kana qayb qaataan qorshaha Galmudug.
wax kaste waxa lagu gaari karaa waa isku duubni iyo ismaqal waxaan marka iskula dardaarmaynaa inaan baahiyahana runtii si fiican isha lagu qabto maskaxdiina aad tuujisaan maanta afartaiyo shantiina xubnood baa ku matalaya Eh, inta aad garanaysaan waxaan rabnaa maskaxdiina aad tuujisaan qorshaha wasaaradda u dhiibaysaan hubisaan aad dul istaagtaan mar haddii xildhibaanadii golaha deegaanka joogaan waxaan is leeyahay mas-uuliyad culus baa halkaa taalla dhaqankii baa fadhiya hogaankii gabdhaha iyo gabdhihii baa jooga dhallinyaradii baa joogta aqoonyahaankii baa jooga marka arrintaas waxaan rabnaa inaan runtii kala horaynta iyo muhiimaddana la siiyo dib u dhiska runtii dalka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta galmudug cabdulaahi cumar aadan ayaa sheegay codka bulshada in lagu dari doono qorshaha galmudug inaad maaragtay si wanaagsan oo qoto dheer aad mid walba aad u dul istaagteen barasentationadiina iyo wixiinna waa la dhacnay kolley eh, dowladdu waxay rajeynaysaa hadduu alla idmo insha allah in eh, qorshe qurux badan oo shanta sano oo soo socota lagu shaqeeya in laga soo saaro hadduu ilaahay idmo marka aad baad u mahadsantihiin bulshada rayidka ah eh, shaqaalaha dowladda hoose iyo tiimka jaamacadaha ka imaaday haweenka dhammaantiin waa salaaman tihiin kulankan ayaa ka qayb noqon doona horumarinta maamulka galmudug shanta sano ee soo socota